بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصaxبiه أجمaعين waxaanu halkan ka bilaabaynaa dersigeennii afartan iyo toddobaad ee kitaabkeennii addurar اlbahiya fi ma yalzam اlmukalafa min alculuumi الsharciya waxaanu soo sheegnay kitaabku inuu ka sheekeeyo arkaanta islaamka oo dhan rugniga zekada ayaanu weli ku dhex jirnaa waxaanu ka soo hadalnay sida looga zekeeyo geela iyo ariga iyo looda ganacsiga ama tijaarada sida looga sekeeyo lacagaha sida looga sekeeyo raashinka sida looga sekeeyo ayaa noogu dambaysoon ka hadlayna weeyaan raashinku hadduu gaadho qofka u baxay mathalanba hadda raashinkii kuu baxay ilaa shan wusqi buu nabigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam shan wusqi haddii uu gaadhayo wusqi walbaa wuxuu u dhikamaa lixdan suus waa saddex boqol oo suus raashin la eg ama genley intaa gaadhaysa ama masago ama digir hadday kuu baxdo waad ka bixinaysaa cushur waxaad ka bixinaysaa waxa weeye cushur baa la bixinaya toban meelood meel oo soddon suusa insuqiyad bilaa ma'uunatin kama darin haddaan qarash kaaga bixin weeyaan oo qarash la-aan beerta lagu waraabiyey roob baa ku day mathalan haddii adugu aad biyo aad aad xoola ku soo qaaday ama gacantaada ku soo qaad aad beerta ku waraabisay cushurkii hadda aanu sheegnay waa saddex waa soddon suuse kala barkeed baa la bixinaya oo toban iyo shan suusa wa nisfu lcushri insuqiyad bima'uunatin ka nadxin wujuubka zekaduna wuxuu ku tacalluqaa baan soo marnay bibuduwi salaaxi lithamari annakli waalcinabi mathalanba timirtu markay bislaato oo waktigaas bislaadka ay gaarto cinabka iyo markay bislaadaan markaasaa sekadooda waajibkeedu ku tacalluqaa weeyaan waktigaas ka bacdi yacni zekadii waa inaan ta qadarto raashinkii sekadii meel ka dhigto ka bixido weeyaan hadduu yahay midhaha caadigaana wuxuu ku tacalluqaa wujuubu zakaadku oo waajibku imaanaya waishtidaad alxabbi mirtu markay xoogaysato beeraha caadiga ah raashinka ka baxa weeyaan xubuubtii masagadii ganlaydii waxaan gelaynaa zekada qaybta la yidhaahdo zakaatulbadan waxaanu soo marnay zekadu labay u kala baxdaa qaybna waxaa la yidhaha zakaatulmaal qaybna waxaa la yidhaha zakaatulbadan intaas waxaan uga soo hadalnay zakaatulmaalka qaybta la yidhaahdo xoolaha laga zekeeyo waxaan gelaynaa zakaatulbadan zakaatulmaalka naftiisa wuxuu u qaybsamaa xowli iyo kayru xowli qaybna waxaa loo fiiriyaa kabil kabil inay ka soo wareegto qaybna shardi uma ahaba qaybta aan xowl loo fiirinayn raashinka beeraha ka baxa ka mid ahaa rikaaska oo kaleeto ayaa ka mid ahaa macdintii meesha aad ka qodata oo kaleeto mathalanba yacni qaybahaasoo dhan waa soo marnay kabil kabil loo fiirin mayn zakaatulmaal zakaatulbadan baan haddaan gelaynaa faslun haadaa midkaanu faasilun mid wax kala saara weeyi maadaama bishii ramadaan aan ku jirno bisha ramadaanna kitaabu soom insha allahu waa nagu soo socdaa waa ka hadli doonaa laakiin soonka markii uu dhammaado ama inta lagu jiro waa in la bixiyo zakada la yidhahdo zakaatulfitri la yidhaahdo faslun fii zakaati albadani badanka zakadiisiibuu u fasal yahay zakadan magaceeda waxaa la yidhahda zakaatulbadan baa la yidhaahdaa wa zakaatu soomna waa la yidhaahdaa wa zakaatulfitrina waa la yidhaahdaa wa sadaqatulfitrina waa la yidhaahdaa haddaad maqasho zakada soomka haddaad maqasho zakada jirka laga bixiyo haddaad maqasho sadaqada fidrada haddaad maqasho zakadii fidrada kulligeed waa isku ujeedo waxaa looga jeedaa zakada la dhiibo ramadaanka suuska raashinoo qof walba laga bixinayaa looga jeedaa weeyaan oo masaakiinta la siinayo waxayna ka mid tahay min khasaa'isi haadihi alumma ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha lagu gooni yeelay sakadaanu faa'iidada ay keento khalalka ku dhaca qofku markuu sooman yahay ayaa lagu kabaabaa la yidhi salaada markii aad aad aad khalal kaa galo ama dulduleel haddii rugni kaa maqan yahana waa tan rugniga la kamilo ee markaas sujuudu sahwi lala yimaado haddii aan rugni kaa maqnayn oo qalal kale ku soo galay dulduleel kalena sujuudu sahwi baa la meelihii loogu talagalay la sameeyaa sujuudu sahwi maxay buuxidaa dulduleelkii salaada soo galay sakaatulfidriguna waxay buuxisaa ramadaanka intaad soomaneed waxyaabihii yaryaroo fanfaniina oo kaa soo gaaray weeyaan tajibu way waajibtaa sakaatulbadanku calaa kulli muslimin qof kastoo muslima qofkaasoo mukallafin la mashaqeeyey oo qaangaara qofkaa mukallafba hadduu yahay oo qaangaar ou yahay waxaa wujuub ku ah zakada la yidhaha zakaatulfidriga xaggee ka bixinayaa zakada marka can nafsihi horta qofku naftiisa waa inuu zakada ka bixiyo yow kaloo ka bixinayaa wa caman qof xaggiina waa inuu ka bixiyo qofkaasoo talzamuhu ay ku waajibayso nafaqatuhu manka biilidiisa iyo nafaqayntiisa oo min almuslimiina ah adiga naftaada waa waajib inaad sakadii bixido qofkii nafaqadiisu waajib kugu tahay oo muslimiinta ka midana waa inaad sakada ka bixido xuran kaana ahaayaa qof xur ah ow cabdan addoon noqoyaa saqiiran qof da'yar ahaayaa ow kabiiran ama qof da'weyn dakaran mid lab ah ow kayrahu ama qof dumarkii ahaayaa waa isku mid qof walba oo adiga nafaqadiisu waajib ay kugu tahay zakadiisana waa lagaa rabaa adiga naftaada inaad bixido fidrada waxaan ka hadlaynaa waa fidradii weeyaan waxaa laga yaabaa qayba annaga naga mida waxa weeye qayba annaga naga mida waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye qayba annaga naga mida waxaa laga yaabaa in ay ramadaankii markii ou dhammaado ama ramadaankii ou dhow yahay fidradii inay garan waayaan say u bixin lahaayeen marka fidrada qof walba waa inuu asagu horta naftiisa ka bixiya baa la yidhi haddana qofka asagu ou nafaqadiisa laga rabana waa inuu ka bixiyo naftiisa iyo qofka nafaqadiisa laga rababa qofka adiga biilkiisa lagaa raba wuxuu noqon karaa waa inuu horta muslim yahay qofka laga bixinayo waa in uu yahay qofkaasi qof bisha ramadaan qayb ka mida gaadhay bishii soonfurkana qayb ka mida gaadhay laba qaybood inuu ka haleelaa la doonayaa haddii laakiin ramadaankii intuusan dhammaanin carruurkaagii yaray oo masalanba ou dhinto loodhan maayo fidradiisa bixi lagu dhihi maayo maxaa yeelay hadda shawaal ma uusan gaarin galabtoo ramadaana hadduu dhasho ee bishii macnaha maqribkii markii la gaadhana ay noqoto ciid noqoto caawa uu gaadho shawaal soonfur ee hal sac ka bacdi haddana uu dhinto sekadiisa waa lagaa rabaa waa inaad ka bixiso fidrada maxaa yeelay jus-un min ramadaan iyo jus-un min shawaal labadiiba qofku waa haleelo weeyaan galabtoo ramadaana gabadhii lagu xiro ee caawo kaleetana waxa weeye ama adduunka ka dhimatay ama masalanba xataa way kala tageen laba sac ka bacdi laakiin qayb ramadaana iyo qayb shawaala labadiiba way gaartay inay kala tageen waxbaha xugminba inay labadii qayboodba gaartay waa wada joogaanba masalanba sekadeedii waa lagaa rabaa galabtoo ramadaana baa lagu xiray caawana so soonfur bay noqotay oo ciiddii baa la gaaray waa lagaa rabaa fidradeeda weeyaan waa inaad bixiso fidrada adiga nin adiga macnaha maadaaba zawjadaada nafaqadeedu waajib kugu tahay fidradeeduna aday waajib kugu tahay weeyaan fidradiisuna fidradeeduna inaad ka bixiso aday waajib kugu tahay hadda waan ogaa doonnaa insha allahu marka ay waxa weeye sidaa noqonayso waan ogaa doonnaa insha allahu weeyaan fidradeediina adigaa lagaa raba ayaa lagu yidhi fidradeediina adiga ayaa lagaa rabaa weeye waa inaad bixiso fidradii amaadaaba iyada nafaqadeedii waajib ay kugu tahay waa inaad fidradeediina aada bixiso weeyaan maadaaba nafaqadeedii waajib ay kugu tahay waxaa kaloo la yidhaahdaa oo iyadana sidaasoo kaleeto culummadu ay ka hadleen waxaa kaleeto oo culummadu ay ka hadleen maadaaba fidradii aan ku jirno nafaqadeedu gabadha haddii xaaskaaga waajib ay kugu tahay fidradeeduna waajib bay kugu tahay lagu yidhi hadday laakiin noqoto maalanba naashisa hadday noqoto naashisa oo zawjkeedii ay maalanba ku maqaalifowdo hadda nafaqo markaa ma lahan maadaama aan nafaqadeedu waajib ahayn oo aysan zawjkeeda mudiic u ahayn zakadeeduna fitradeeduna waajib noqon mayso fitraduna waajib noqon mayso fitradu waxay la socotaa nafaqada gabadhii hadduu maalanba furo oo ciddatu rajca ay ku sugan tahay hal dalaaquu ku furay ama labuu ku furay laakiin weli waa soo ceshan karaa nafaqadeediiyo kulli wixeeda dhan iyo fitradeeduba waajib bay kugu noqonayaan ama gabadhii saddex dalaaqoo ku furay laakiin waa xaamila weeyaan waa xaamila maadaama ay xaamilo tahay oy uur leedahay saddex hadduu ku furo nafaqadeediina waa laga rabaa fitradeediina waa laga rabaa weeyaan laakiin saddex dalaaqa hadduu ku furo xaamilana aysan ahayn markaa ma waajibayso fitrade fitradu ma waajibayso weeyaan fitradu markaas ma waajibayso waxaa kale oo la yidhaahdaa haddii gabadhii uu qabay zawjadii hadday maalanba naashiso ay noqoto hadda nafaqo ma lahan markaana fitra fitra kugu yeelan mayso ama way maqan tahay oo waxa weeye xaajaadkeedii u baxdo way maqan tahaba ama maahane waxa weeye dayn baa loo xabiso xabsiba oo ku jirtaa weeyaan ama ma ahana iyadoo sakiiraho lagu nikaaxiyey oon weli gaarin waktigii lamacnaha waxa weeye markaa loo guriga ilahay ma gaarinba intaasoo dhan waxa weeye fitradu markaa ma waajibaysa weeyaan fitradu markaas ma waajibaysa baa la yidhi hadday laakiin xanuunsan tahay waa xanuunsan tahay waxa weeye hadda anugu maadaama ay jiran tahay fitro ka bixi maa dhihi maysid waa inuu ka bixiyo waajib bay ku tahay waajib bay ku tahay weeyaan saas baa la yidhaahdaa ama ma ahane waxa weeye labadoodii laba meel bay kala joogaan oo markaa arrin baa kala teedhay laakiin iyadu mudiicay u tahay waa inuu nafaqadeedii bixiyo fitradeedii waa inuu bixiyo kulli waalidka oo kaleeto waatan la yidhaahdo aabbaha biilkiisa iyo hadduusan haysan waa inuu maalanba aaba waalidkii nafaqadooda la bixiyo aabbihii hadduu zawjo u baahan yahay xataa zawjadii waa inaad u nafaqaydood u goorido maxaa yeele waxa weeye zawju u baahnaan karaa markaasoo kaleeto waxaa la yidhaahdaa nafaqada ma aabbe fitradiisii waa lagaa rabaa laakiin zawjadiisa ka bixi lagu dhihin maayo waxaa la isweydiiyaa ninku hadduusan xoola haysanin xoola ma haysto maalan xoola hadduusan haysanin oo uu faqiir ka yahay oo fitrada uusan awoodin oo waxba uusan haysanin la dhihi maayo zawjada uu qabo fitradeeda bixi la dhihi maayo xataa iyadu hadday tahay maalqabeen hadday tahay nafteeda inay ka bixisa iyadana waajib kuma aha laakiin waa loo sunneeyaa baa la yidhi maxaa yeele asagay waajib ku ahayd asagiina ma awoodo maadaama asagii uusan awoodin ayadii waajib ma saarna asna waajib ma saarna ayaa la yidhaahdaa laakiin maadaamay maalqabeen tahay waa loo sunneeyaa weeyaan marka masaa'il badanoo noocaasa baa jirta waa inaad marka ogaato fitrada sideedaba axkaamteeda waa inaan baranno matniga horta aan ogaano waanu gudbi doonnaa sharaxaadda eh tajibu calaa kulli muslimin mukallafin can nafsi fitradu waxay waajib ku tahay baa lagu yidhi qof kasta oo muslima fitradu qof muslima mar haddii lagu yidhi gaalkii asligahay baa meesha ku baxaya ilaahan ka meengalnay qofka muslimkaabay waajib ku tahay weeyaan qofka muslimka ah oo haddana mukallafka ah mukallaf mar haddii lagu yidhi weliba inuu xor ahaado weeyaan sakiirkii yarka ahaa asaga waajib ma saarna weeyi waajib ma saarna baa la yidhi naftiisa inuu ka bixiyo bal weligiisaa ka bixinaya weliga ayaa ka dhiibaya hadduu xoolo leeyahna xoolihiisu ka dhiibaya hadduusan xoolo lahayna carruurkaaga adigaa ka dhiibaya weeyaan adaa lagaa rabaa ilaa mas-uul ka ah haddana waxaa shardi ah baa lagu yidhi qofka waxa weeye waxaa haddana la rabaa can nafsi inuu ka bixiyo wa camanna waa inuu ka bixiyo talzamuhu nafaqatuhu min almuslimiin dadka nafaqadiisu waajib nafaqadoodu ay ku tahay inuu biilo oo muslimiinta ka mid a qof walba qofkii qof kasta oo nafaqadiisa lagu waajibiyey oo ka mid a muslimiinta lagu yidhi ayaa lagaa rabaa fitradiisa weeyaan qofkii nafaqadiisu waajib kugu tahay falaa yalzamu lmuslima fitratu cabdin wa qariibin wa zawjatin kufaarin haddii maalanba waxa weeye nafaqada ay la soco muslim baa shardi ah baa lagu yidhiye hadda qofka aad ka bixina waa inuu muslim yahay addoonkaagii hadduu gaal yahay ka bixin maysid qofkii qariibka hayo nafaqadiisa xitaa lagaa rabay hadduu gaal yahay ka bixin maysid zawjadaadii ahlu kitaab weeye masalanba muslimba ma ahan markaa waxa weeye ka bixin maysid weeyaan qaybahaasoo dhan baa macnaha meesha ku baxaya baa la yidhi marka waa inuu mi- oo muslimiinta kamid ahdo qofka aad ka- nafaqadiisu waajib kugu tahay oo aad ka bixinayso fitrada xuran kaana ow cabdan sakiiran kaana ow kabiiran dakaran kaana ow kayrahu qofkaas wuxuu doona ha noqdo ama xor ha noqdo ama addoon ha noqdo ama da'diisu ha yaraato ama da'diisu ha weynaato ama nin ha noqdo ama dumar ha noqdo masalan ba addoonkaagii ee, waxa weeye ee, wiilka adugu aad dhashay oo waxba haysanin sakiirka ahaa gabadhaadii sidaasoo kaleeto fitradoodii waa lagaa rabaa muslimiinta ahay weeyaan waqtulwujuub baa jira sekadu sideeda waxay leedahay fitradu waqtuljawaas iyo waqtulwujuub iyo waqtulfadiila iyo waqtu waxa weeye karaaha iyo waqtu taxriim baa la yidhaahdaa waqtigeeda waqtulwujuub jawaaska ah waa bisha ramadaan oo dhan ayadoon la gaarin ciiddii la gaarin ayaad sii bixin kartaaba fitradii baad sii dhiibin kartaaba waa sii hormarin kartaa waxaa lagu dhiibayana waan ogaa doonaa dadka lacagta bixiya waxooda waxba kama jiraan allaha soo aruurish dadka lacagta bixinaya oo fitrooyinka lacagta ku dhiiba wixii hadda ka hor ay baxsheen ilaahay haw nabad yeelo hadda kabacdina fitra dambe iyo isla lacag iskaga bixin weeyaan lacag haddaad bixinayso waan ogaa doonaa haddii masalanba lacag aad bixiso ood lacag ku dhiibto lacagtan waa in raashin lagu iibiyo qofku wakiilkaaga noqdaa la doonaya fitrada waxaa lagu bixiyaa waa raashin ee nebi moxamed lagama soo guurin calayhi salaatu wasalaam in lagu bixi karo in lagu bixiyo qiimo oo lacag lagu bixinayo raashinkaa qiimihiisa ha la bixiyo nabigeenna lagama soo guurin calayhi salaatu wasalaam waqtulwujuub waxaa la yidhaahdaa qoraxdu markay dhacdo ramadaanku dhammaado oo habeenkaas qoraxdu ay dhacdo waktigaas waqtulwujuub baa la yidhahdaa waqtulfadiila waxaa la yidhaahdaa habeenka subaxa ciidda intaan salaada la gelin ka hor in la bixiyo waktiga ugu fadliga badan oo nabigeenu ammaanay weeye calayhi salaatu wasalaam waqtulkaraaha waxaa la yidhaha maalinka ciidda salaadaas marka ciidda laga baxo inta ka dambayda maalinkaa fitrooyinka in la bixiyo waa karaaho haddii aadan cudurdaar lahayn xaaraamsa ma aha waqtu taxriim waxaa la yidhaahdaa maalinka ciidoo dhan in laga sii dib maro oo adoon dan kugu kalifinin aad tidhaahdo maanta ciida ma bixin fitradii ood ka bacdi tiraa waa dhiibayaa xaaraan baad ku jirtaa laakiin iska bixi fitrada weeyaan waa lagaa doonayaa marka wuxuu yidhi waxay waajibtaa biquruubi shamsi aakhiri yowmin yoom midka ugu dambeeya qoraxdiisa dhiciddiisa ayay waajibtaa fitradu yoomkaasoo min ramadaana ramadaan ka mida maca idraaki jus-in qayb haleelideed lala qabay waajibtaa qaybtaasoo min shawaalin bisha soonfur la yidhaahdana ka mida waa in qayb ka mida bishii soonfurkana qofkaani ou haleelo ramadaankana ou joogay oo labadaa macnaha qaybood oo midba qayb ka joogay qoraxdu markay dhacday fitradii waajib noqonaysa hadduu waktigaas ou faadil wax ka ah inta la sheegi doono macnaha hadduu awoodo waktigaa weeyaan ma awoodaa qofkaani mase ma awoodo waktigaas baa la fiiriyaa xoola ma leeyahay mase ma lahan laakiin ka hor oo dhan wuxuu lahaa iyo kabacdi waxuu helo nina fiirin maayo qoraxdu markay dhacdo waktigaas waqtulwujuub baa la yidhahdaa bisha hadda soo maanta lix maalmood ama shan macnaha lix mari mayso meelahaas maanta bisha ra- ma- fitra waajib ma aha qofku inuu bixiyo laakiin waa u banaanta laakiin habeenkii ramadaan ou dhammaado oo habeenka ciiddu ay habeen leylatul ciid ay dhalato ah habeenkaasu waqtulwujuub baa la yidhahdaa waqtulwujuub waktigaas baa la yidhaha weeyaan waxaa shardi ah baa lagu yidhi waktiga ay waajibayso qoraxdii ramadaanku inay dhacday maca idraaki jus-in min shawaal iyo wa wujuudi alfadli dheeraad qofku inuu helo dheeraadkaasoo can ma'uunatihi qarashkiisii dheeraadka ah oo ku noolaan lahaa iyo wa ma'uunati ciyaalihi ciyaalkiisa iyo dadka uu nafaqeeyo qarashkoodii shay dheeraadka ah yowma alciidi maalinta ciidda iyo wa leylatahu ciidda habeenkeeda almuta'akhira ee maalinka ka sii dambayda habeenkaa ciidda kaliya loogama jeedo habeenkaa ciiddu ay soo gashay maalinka ciidda iyo habeenka ka dambeeya looga jeedaa saasay kutubta ay caddeeyeen fiqigu marka waxa weeye maalinka ciidda iyo wa leylatahu leylata alyoom almuta'akhira can hada alyoom leylada soo socota weeyi xoolaha aada haysato markii la fiiriyo waa in ay faadil ka noqdaan adiga iyo dadka aada nafaqaydo wax noloshooda dheeraadka ah waa inaad heli karta weeyaan weliba xoolahaasu meel sagaashan kilomitir ka sokayda waa inay yaalliin ee adigoo halkan jooga adigoo mathalan baa london jooga london maanta m bishii ramadaan way dhammaatay laakiin xoolahaagii soomaaliyay jiraan hadda xoolahaagiiba dalka ma yaalliine maxaad wax bixidaaba horta xoolaa ma haysatidba qofka maalkiisu hadduu marxalatayn meel ka dheer ku maqan yahay ka faqiirin buu lamid yaha la yidhaha marka fitrada loo fiiriyo weeyaan ka faqiirin qof aan waxba haysan ayuu lamid yahay maba awoodo fitra inuu bixiyo maalkiisu duuna marxalatayn waa inuu meel ay joogaan weeyaan marka masaa'ishaas oo dhan waa masaa'il daqiiq ah oo culummada fuqahadu ay kutubtooda ku caddeeyeen ilaahay khayr badanna ku amaalmariye maca idraaki juzin min shawaal iyo wa wujuudi lfadli dheeraad helidii dheeraadkaas shay dheeraad ka ah can ma'uunatihi qarashka asagoo u baahan yahay wa ma'uunati ciyaalihi iyo ciyaalkiisu qarashka ay u baahan yihiin baa lagu yidhi qarash dheeraad intaa ka ah waa inuu heli karo weeyi asaga qarashkii uu baahnaa quudkii gurigii qaadim u cunaba masalanba oo asaga amaa uu u baahan yahay iyo asaga ciyaalkiisii zawjadiiba ciyaalka hadda zawjada ciyaal maaha laakiin dadku nafaqayaa looga jeedaa ahalkiisii zawjadii iyo qariibkii iyo raqiiqii iyo xayawaanka u xataa milkinaya iyo kulli wixii yowma alciid wa leylatahu almuta'akhirata can yowmihi kamaa fi nafaqaat leylada waxaa looga jeedaa habeenka dambe weeyaan intaas waa inuu heli karo wey hadduu marka wax dheeraada heli karo ha bixiyo hadduusan waxba dheeraadkaaba caawo waxa uu haystaa kama badnaba asaga iyo ilmihiisa iyo waxay maanta iyo caawo ku noolaadaan maba ka badna ama dhammaba hadduusan waxba haysan fitra waajib kuma aha fitradu waxay waajib ku noqotaa qofku marka wax heli kara weeyaan fitrada markaa la sheegay oo diinta islaamku ay caddayday oo axaadiista nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam ku qorani waa intee ma lixdan karoona dalkaada aan joogno karoon baa laga qaadaa ummadda lacag la yidhaahdo waddankan sweden ma lixdan yuuro ah qofka yuuraha yuuraha laga qaado ma toban bown ama labaatan bown ama soddon bown baa ma doolara maxay tahay nabigeenu doolar ma sheegin calayhi salaatu wasalaam karoonna ma sheegin yuurona ma sheegin lacagihii la isticmaali jiray waktigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam lacagta adduunka ugu fiican bay ahayd lacagta la yidhaahdo dirham iyo dinaar nabi moxamed intaasoo dirhama lagu bixiya ma odhan calayhi salaatu wasalaam dinaar ha lagu bixiyana ma odhan sala allahu calayhi wasalam bal rasuulku raashin buu yidhi ha lagu dhiibo ma nabi moxamed baa inta la daba mareeyo ayaa wuxuusan bixin oon asxaabtii bixin oon kutubaha islaam ku qornayn miyaan ku bixinaynaa sekada waa qofkii doonaya fitra inuu iska bixiyo waa inuu ku bixiyaa diinta islaamka wixii ku qoran haddii aad weydo qofaad raashin siida waa ka hadli doonaa maxaa yeele su-aasha meel dhow laydiin soo dhigaa waxay tahay yaa maanta raashin kaa qaadanaya yaa raashin kaa qaadanaya sid muddooyinka macnaha qurbaha aan joognay waxaanu ogaanay dad raashin qaata in la helayo waa been weeyaan dad aan waxba haysan baa buuxa dad sharcigii loo diiday oo ba loo diiday baa shilinba waddan ka qaadanba ayaa ka buuxa dad faqiir ahaa qurbaha ka buuxa been weeye qurbaha faqiir laguma arko faqiir faqiiraan la oqoon faqiirkaan haddii faqiir la oqoon lahaa miskiin iyo faqiir zakadu ku baxdo wuu ka buuxaa debedda waa ka buuxaa weeyaan hadday laakiin dhacdo inaad weydo xukunkeeda waan ogaa doonaa meeshii laga heli karaad u diri doontaa weeyaan haddaad weydo laakiin haddaad heli karto sideed macnaha meel kale ugu diraysaa isagaa u xaqli way kula jooga oo dhibaataysan raashinkii qof kaa qaata haddaad weydo ood istiraa maalan ba lacagtii dir lacagtaasoo caddaana miskiinka ha la siiyo ha odhan waa qalad weeyaan iska ilaali oo maxaad samaynaysaa lacagta qofka oo aad u dhiibto wakiil uga dhig waa inuu wakiil kaaga noqdo fidro inuu ku soo iibiyo oo raashinka masaakiinta uu markaa u qaybiyo weeyaan ma taasaa nagu adag haddii runta loo socdo oo diinta ilahay in lagu dhaqmo la doonayo meel walba fudayd bay ku tahay laakiin waan loo soconin waxaa la rabaa dad lacag aruursanaya oo iyagu raba inay howlo kale ku qabtaan in la yidhaahdo ha layskaga dhiibo masaajid baan lagu dhisi karin sikooyinka masjid baa lacag loo aruna ku soo darso haye yaa kuu baneeyey aayadda qur'aanka oo ilaahay uu noo sheegay kuma qorna xadiidka nabigana kuma qorna calayhi salaatu wasalaam zakooyinka in masaajid la siin karo dad baa la siiyaahay masjid seke lama siiyo masjidka sadaqa ku darso waqaf ah laakiin oo sadaqa jaariye ah ku waqfo oo ku darso oo dhul waqfo haddaad doonto oo wax waqfo ama kutubo ama goglo ama alaab ama wax kaleeto la bax laakiin lacagtan la dhiibayo yacni oo sekooyinka lagu bi fitrada lagu bixinayo may xoolihii xataa waa ka soo hadalnay marka la bixinayo in la yidhaahdo shay walba sidii loogu talagalaa loo bixiyaa haddii lagu yidhi afartankii ari afartankii neefoo ari ah neef ariyaha laga bixiyo ridaasu qiimihii joogtaan bixina mayd odhanaysaa may ma dhehaysid weeyaan ee ridiyo sideeda ah oo socota waa inaad dhiibto rida hilibkeedii baan qof siinaya masaakiin baan u karinaya hilibka cuna miyaad leedahay may maanta waxaan maraynaa in la yidhaahdo waxaad arkaysaa qofku odhanaya anugu waa soomi waaye oo qof baan afuriyaa qof baa ila afuraba ku wadaa qofkaasu labada xabo oo maaragtay waxa weeye oo burka hu cunayo iyo raashinka yarka hu cunayo bau rabaa inuu yidhaahdo anugu bes raashinkii layga rabay inaan bixiyo ama mudkii maalin walba inaan bixiyo layga rabay qof baan afuriyaa qof baan afuriyaa maxay tahay qofka afuri waa sunno ajir raadso laakiin haddii raashin si lagu yidhi kafaara kafaara gud lagu yidhi bixi ama lagu yidhi fidyo bixi diintu waxay bixi ku tiri waa inaad bixido weeyaan raashin bixi haddii lu lacag haysku bixin raashinkaad bixinaysaa baaraka allahu fiikum marka qof walboo naga mid a masaa-isha noocaana waa inuu ka fiirsado weeyaan wa hiya fidradu saacun suus weeyi waa ilaa laba kun iyo afar boqol wax ku dhow baa la tilmaamay waa suus weeyaan suusku muxuu la eg yahay waa raashin aan wax ceeba lahayn baa la yidhi raashin aan wax ceeb a lahayn macnaha waxaad bixinaysaa yacni afar koonboo raashin ah ama macnaha raashin u dhikama laba kun iyo afar boqol oo garaam raashin u dhikama ayaad bixinaysaa weeyaan raashinkaa suuska ah oo afarta mud ah waa inuu noqdo xabba saliima oo ceeb oo dhan aan lahayn oon suus gelin oon bahal cunin raashin fayow oo mirteedii ah dhihi ma kartid masaakiinta waan u kariya anigu raashinkii baan u karinaya fidradii oo raashinahan masaakiinta u qaybina maxaad bixina fidradii waa raashin bisil beriis iyo bisil rabaa inuu bixiyo ama baasta inuu bixiyo may ma la ogolo weeyaan ma la ogola ma ku bixinaysid ma ku bixinaysid xabba saliima sheekh la rabaa weeyaan lacag baan qaybinaya aniga dollar baan qaybinayaa waa kuu sadaqo dad qaybido laakiin fitrada may dollar ku bixin maysid dollar la qaybiyo laguma bixiyo maye shilin soomaali baan qaybinayaa may lagu bixin maayo raashin caadiya baa ku qoran xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam raashin baa ku qoran marka qof walba bishii ramadaan baan ku jirnaahi waa in loo diyaar garoobo waddada saxda oo la mari lahay qofkii waddada saxdahu mari lahay oqoon waaya culummada ilaahayna siiye baa kuu sheegaysa waddadaad u mari laheed oo aan kugu khiyaamayn diinta oon kuu sheegayn maskaxdooda waxay la noqoto ee kuu akrinaya kitaabka ilaahay waxa ku qoran adugu ma kitaabka waxa ku qoran baad doonaysaa mase fekerka bini aadamkaa kuu khayr ayaad macnaha ka dhiganaysaa weeyaan waxaan doonaynaa kitaabka ilaahay waxa ku qoran ee maskaxda iyo ra'yiga iyo fekerka bini aadamka midna uma socono weeyaan waxaa la raaca waa diinta islaamka diinta islaamka adugu ma jidaynaysid ilaahay baa noo jideeyey nabi moxamed baa noo tashriiciyey majaazan asxaabtiisii baa nagu hogaamiyey a'immadii islaamkaa nagu hogaamiyey way noo qoreen ayadoo muqararahoo qoran ayadoo musadarahoo kutubaha ku qoran baa laga tegey oon wax la taxriifi kara aan ahayn ilaa yoomina haadaana wuxuu yidhi imaamu lbuusuri lam naqaf bacdaka dalaala wa fiina waarithuu nuuri hadyika alculamaa'u nuurkii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam dadkii dhaxlay intay nala joogaan buu yidhi baadi inaan ku dhacno ka baqi mayna buu ilahay baadi nagu ridi maayo inta culummada islaamka oo fiicfiican ee adduunka ay ku nool yihiin waan badbaadaynaa laakiin markii la waayo dad ahludiina oo waddada fiican noo tilmaama oo balaayo noo soo wada harto ilaahan ka maangalnay maalinkaas weeyi ummaddu marka kharibaadda kaamilka ay ku dhacaysa weeyaan rabbiaan ka maangalnay wa hiya fidradu saacun suus weeye baa lagu yidhi fidrada la bixinayo waa suus suuskaasoo min qaalibi quuti baladihi beledka qofka uu joogo raashinka laga cuno midka loo badan yaha wadaalika kalburi waashaciiri waalurzi waalximasi waalfuuli waaltamri waalzabiibi falow kaana bibaladi yakhtaaطuuna bura falaa yujzi'u gayruh halkaas waxaa noogu dhammaaday darsigeennii afartan iyo toddobaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya ilaahay ha nagu anfaco oon uga hadlaynay fidrada qaybta kale oo ku xigtana waxaan uga hadlaynaa fidrada axkaamteeda inta noo laaban oo fidradii weli ma aanan dhammaynin axkaamteedii baan ku dhex jirnaa darsigaan qofkii dhegaystaa kan ku xigana waa inuu dhegaysto si uu ula socdo axkaamta fidrada sida ay kutubta islaamka uga hadleen hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu